guddiga waxgaradka iyo culimmada gacanta ku haysa masjid jaamaca weyn ee magaalada guriceel kaa oo laga dhisayo dhismo dabaq ah ayaa ku baaqay in laga qayb qaato dhismihiisa masjidka ayaa ah kan ugu weyn magaalada guriceel isaga oo waayadii dambe xilliyada la dukanayay salaada jimcaha dadka aan ku filnayn qaar ka mid a culimmada iyo waxgaradka gacanta ku haysa dhismaha masjidka ayaa ummadda waxhaysata ugu baaqay in ay ka qayb qaataan dhismihiisa qof waliba wixii uu heli karo waxuu horumarsanayo kolliba qofba waa aakhiradiisa xadiidkii waa kii ahaa ilaahay dartiina u dhisa oo masjid dhisa jannada asagoo kale looga dhisahayaa buu yidhi nebigu sal allahu calayh wasalama waxaan marka isu sheegaynaa in maaragtay laga soo qayb galo
waxaan horta dadka muxsiniinta oo waxooda baxsa doona oo masaajidka nala dhisi doona waxaan u ballan qaadayaa insha allah qof allaale qofkii wax soo dirsada oo wax ku darsanaaya inaan ku hubinno wax yar iyo wax badan waxa ay soo dirsadeen inuu masaajidka aan gelinno ilaahay dadkii u ammaanay subxaanahu wa tacaala uu yidhi innamaa yacmuru masaajid allaahi man aamana billaahi walyowmi alaakhir masaajidda waxaa camiro qurxiya dadka alliya rasuul rumeeyey aanna ka cabsanaynin ilaahay mooye cid kale aan ka baqaynin marka qofkii ilaahay uu xoolo siiyey ha u yaraadeen ha u badnaadeen qofku haddii uu hal dirham bixiyo ama hal shilin uu bixiyo ama hal doolar uu bixiyo berri qiyaama waxaa loo keenayaa isagoo marka buuro la ego adcaafan mudaacafa ah guddoomiyaha magaalada guriceel faarac cabdi macalin ayaa sheegay in ay ka maamul ahaan door ka qaadan doonaan dhismaha masjidka wax lala baxo wixii ugu qayrka badnaay ayaad la baxaysaan waxaan rabnaa marka inaad masjidkii cid walba ahiba waxay awoodda ay ku darsato hadday tahay qurbajoogta hadday tahay ganacsatada hadday tahay siyaasiyiinta iyo dhammaan bulshada cid walba waxay heli karto waxaan leennahay masaajidka ku darsada